mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo isugu jira wasiiro wasiir xigeenno iyo saraakiil ciidan ayaa booqasho ku tegay tukadii hore ee macmalka ahayd ee deegaanka cigo ee gobolka galgaduud deegaanka cigo ayaa ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada masakawaay ee gobolka galgaduud wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka galmudug daawuud maxamed maalin ayaa wasaaradda kalluumaysiga galmudug ugu baaqay taageeridda kalluumaystada ku nool deegaanka ciga ee gobolka galgaduud waxaan halkaan maanta nimid magaalada qadiimiga ah ama marsada qadiimiga ah ee cigo xeebtan weyninka badanne marsadan dabiiciga ah haddana ah marsa kalluumaysi oo soomaaliya geeska kees u khidmayso waxaan rabaa inaan halkan runtii ugu baaqo dhammaan jaaliyadaha deegaankan u dhashay wasaaradda kalluumaysiga dowlad goboleedka galmudug oo deegaankan uu hoos tago si gaarana aan mataqaanaa rabaa inaan fariin uga diro meeshaan waxaa yaallo khayraadkii badda laga soo saaray dadkan waa dad ka shaqaysto badda oo khayraadka ilaahay subxaana wa tacaala dadka ku mannaystay ee dabiiciga ah bannaanka magaaladanna waxaa lagu dhaqaa xoolaha baddanna waxaa mataqaana laga soo saaraa khayraadkan ilaahay subxaana wa tacaala maanta horteyda yaallo isugu jiro mallaygii toonada ahaa iyo yumbigii iyo aargoosatadii waxyaabihii ugu qiimaha badnaay ee kalluunka waxa badda ku jira ah waxaan rabaa inaan ugu baaqo wasaaradda kalluumaysiga dowladda galmudug inay si gaara isha ugu hayso halkan inay halkan timaado inay iskaashatada halkan joogto maadaama aysan weli soo gaarin inay soo gaarto maadaama aan maalmahan u joognay inaan dhulkan masegawaay ilaa iyo degmada galcad oo dhulkan uu hoos tago inaan seefgarayno waxaan ku guulaysannay alxamdulilahi rabbialcaalamiin inaan in badan oo ka mid ah amnigeeda xaqiijinno waxaan rabaa inaan ugu baaqo wasaaraddu inay halkaan soo gaarto saaxiibkay walaalkay wasiir garaad ayaan baaqaas u dirayaa si loo kaalmeeyo kalluumaysatada halkan joogto oo wax badan loola qabto runtii waa dad dadaalay aadna u dadaalay oo uu igala joogo hadda cabduladiif oo dee waxaa horteenna yaallo maanta khayraadkan horteenna yaallo mataqaanaa ka ganacsado businessman ah u quma maalin walba mataqaanaa inuu soo saaro khayraadka ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu mannaystay deegaanka ciga ee gobolka galguduud ayaa waxaa ku taala tekad maxmal ah taas oo ay kubnaan qof oo ku nool soomaaliya gaar ahaan gobolka galguduud ay u kalluumaysi tagaan si ay noloshooda u maareeyaan